faalan waad aad baad u mahadsan tahay waxaan runtii aadau ilqaday in asiis inaydin talabaroan ha ahaato ama mid kaleba ha ahaato meesha laga leeyahay mxua puntland website laga leeyahay ama idaacada laga leeyahay in aanu la xidhiidhno waan taa aad baan horta u sugaynay oo wanaanu u doonaynay runtii waa midda labaadee annagu waxaan mawqifka ka wasiir ahaan aniga iyo mawqifka xukuumadda federaalka ameelgaarka ah ee soomaaliyeed ugu cadaynaynaa meesha aan ka taagannahay arinta dowladda goboleedka puntland ay wado waa arin aan la ogolayn la ogolaan karin in dowlad goboleed puntland oo ah lafdhabarta xukuumadda federaalka ah kumeel gaarka ah ee soomaaliya ay si dareer ah ugu tacadido xeerarka u yaala xukuumadda soomaaliya kaasoo si cad u qeexaya awoodda ay kala leeyihiin xukuumadda federaalka iyo dowlada dowlad goboleedadu awoodahaas oo sheegaya in khayraadka dabiiciga ah sida batroolka macdanta iyo wixii la mid yihiin hanti qaran mas-uulna ay shacabka uga tahay xukuumadda kumeel gaarka ee federaalka soomaaliya ayna tahay awoodda iyo mas-uuliyadda ay tahayna awoodda iyo mas-uuliyadda xukuumadda federaalka in ay u dejiso siyaasad iyo sharci lagu maamuro si looga loogu faa'iideeyo dhammaan shacabka soomaaliga
waa gartay wasiir makala xiriirdeen maamulka dowlad goboleedka puntland arrimaha khuseeya sharciga batroolka intii adigu aad xilka haysay wasiirnimo
wallaahi way ila soo xidhiidheen marbay ila soo xidhiidheen weliba wasiirka ayaa ila soo xidhiiday loo xil saaray haddaan laga koryahay macdanta iyo betroolka markaa waa noo sheegnay waxaan niri inay yani an mas-uuliyadda riicda ay iyagu ay ay qaabilayso dowladda ay ka mas-uul tahay dowladda federaalka oo quray hadhowto wixii ka soo baxa markii shuruucdaa la fuliyo dabeeta in in ay hadhowto qayb ahaan wixii federaalka loo qoondaynayo wixii haddaa la koreeya dowlad goboleedyada loo qoondaynayo iyo welibana meelaha ay haddaa laga koreeyahay ka soo baxaan ama diftari ha ahaato ama juulo ha ahaatee in ay iyaga laftigoodii wax horumarin ah loo qoondeeyo waa waxyaabaha aan maskaxda ku haynay amase aanaan weli dee laakiinse aanaan u qoondayn laakiinse ay tahay inaan adaalaguri hadha wakti dambe la qabto mudane wasiir waxaan filayaa baarlamaanka dowlad goboleedka puntland maanta waxa ay ansixiyeen ka dowlad ahaan ka wasaarad ahaan maadaama dowladda federaalku meelgaarka ee soomaaliya adigu aad wasiir uga tahay arrimahan maxaa idinka qorshaysan oo tallaabaa oo aad ku dhaqaaqaysaan ansixintan baarlamaanka uu ku tillaabsaday ansixinta shidaalka wallaahi horta anigu gaadaadaa meeshii googjooga oo haddaa laba guurlayaa jooga meeshii wararkay soo gaadayaan waxay sheegayaan in laysku afgaran waayey laakiinse haddiiba ay noqoto in la yidhaahdo waa la ansixiyey waxaad ogaataa midbaad ogaanaysaa waxa weeye waxan waa khayraad dadka oo dhan ka siman innagu maangada iyo cambaha iyo babayga xamar haddaa laba guurlaya ka baxa ma oran karno waanu idinla leenahay khayraadka ka soo baxa puntlandna lalama lihidinayda yani wax caqliga geli kara ma aha anna waxa weye waa dal soomaaliyeed waxa weye puntland waa lafdabarka hadaa laga koreyahay dowladda federaalka ama xad dhaqaalaha ha noqoto siyaasadeed ha noqoto yani sida ay u taageeraysay iyo taageeradeeda waxay annaga noo ahayd oo noo xisaabsanayd inay tahay lafdabarka mxuahay dowladda federaalka marka wax weyn iska bedeli mayso waayo waxa weeye sidaad og tahay dowlado kale oo shisheeye ah ayaa waayadii hore lala galay heshiisyo sidaad og tahayba dhulku wuu kala cabiran yahay waxyaabo badan baa u baahan in la qadariyo oo hadaa la koy taqdiirteeda iyo xisaabteeda u baahan sharikad yar oo aan ama australia ka keenay ama aanu ka keenay mxuu ahay kanada laga keenay oo aan dhaqaalihii iyo technolojiyadii midna aan u hayn waxayla tahay wax weyn ka bedeli mayso tii hore dadkii hore waxay gashaday waa dad investment hore gashaday oo maal gashaday hadaa la guraya kontraagyadii hore way burbureen waa sax laakiinse haddana lama ignoor garayn karo iyagoo intaasoo juhdiya geliyey in maanta layaabo ordoo shaqaa iska taga marka xisaabaad badan baa jiraya international companieskuna waxaanu ognahay inaanay imanayn waxaanayna u imanayna waxa weeye ardalwaaqica wixii ka jira meesha way og yihiin markaa sidaa aawgood baanay ugula soo dhiiranayn wax macnawiyada oo uu kordhinayo annagu ma aragna waayo wixiiba wax bee jirada maahaba mudane wasiir waxyaalaha ka federaal ahaan aad dhaliilaysaan oo aad ku dhaliilaysaan in arrinta shidaalka ee puntland ma waxa ay la xidhiirtaa kambaniyadii horay heshiisyada loola saxiixday inaan la ignoor garayn oo kuwa cusub ayaa dhaliilaysaan idinku mise arrintu intaa ma ahane shidaalkaba ansixintiisa ayaa diidantihiin had xilliga kan maya ansixintiisaanu diidanahay waayo ansixintiisa de waxa weeye salaaxiyaadba uma laha ay iyagu yani waxaan ku yidhi ahalba uma ahaba wax iyaga ansixinteeda waktigan xaadirkaa ka khuseeya ayaanba jirinba waxaan ku yidhi waxaan waxa weeye markaad u noqotid xeerka xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya waxaa ku qeexay waxay ku qeexeen in la dhowro lana qadariyo shuruucda shuruucda caalamiga ah iyo heshiisyada aanu dadkii horena la gallay iyo iyo wixii ay adaalgura inay waxay u kala soocan yihiin dowladda federaalka iyo iyo dowlad goboleedka markaa dowlad goboleedka waxaan iyagu shaqa kuma lahay waa dowlad goboleedku shaqa kuma laha sidaan markii hore kugu sharxay waxaan waxay tahay shaqadayada annagay shaqadayada tahay tashriicda annagaa samayna xeerarka annagaa usoo samaynayna wixii ku saabsan oo dhan adeeski sharci dejinta oo dhan waxaa laga xeelsahay dowladda federaal sidaa aawgeed mu'ahal uma aha iyagu inay adaalamkuna sharci ay docodocaynaya kii aanu annagu soo saaraynin inay adaalamkuna yahay naga na barbar eriyaan waa mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka macdanta iyo batroolka dowladda federaalku meelgaarka ee soomaaliya maxamuud cali saalax kanje oo ku sugan magaalada jabuuti ee dalka